halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka afimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha juunna waa lix sanadka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne siilaanyo oo isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada ee somalilan waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunka shuban biyoodka ah oo laga soo sheegayo in dad ka badan lixdan qof loo dhigay cisbitallada ku yaala gobolka awdan wakhti xaadirkan aan hadlayno inta taallo hosbitaalka regional forum hosbital waa koob iyo afartan qof iyo number hosbitaalka kale allaale isaguna yaala kolkaa intaan iminka hayno kaysaska waa lix iyo lixdan kays
waxaad sidoo kale maqli doontaan diyaarinta lix milyan oo xirmo oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay dadka ay abaarta saamaysay ee soomaaliya oo lasoo gebagabeeyey cuntadaanit insha allah sida ugu dhaqsaha badan marka la dhammeeyo ayaan ay dirayna hadduu ilaah yidhaahdo oo adii wiiga soo socday dhammeeyaan annagana labada wiig ka baacad insha allah waa dirayna hadduu ilaah yidhaahdo
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan hase ahaatee aan ku horrayno qodobada warka caalamka ugu weyn
booliska magaalada london ayaa soo bandhigay magacyada laba ka mid ah saddex ruux oo la sheegay inay geysteen weerarkii sabtidii lagu qaaday magaalada london kaasoo ay ku dhinteen toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan konton kale labada qof ee la magacaabay ayaa kale ah khuraam shahzaad baad oo ah todobailabaatan jir british ah ninkan horey ayay boolisku u ogaayeen balse kuma jirin dadka ku jira liiska kuwa halista ah ninka labaad ayaa lagu magacaabaa rashiid ruweyn oo ah soddon jir labaduba waxa ay ku noolaayeen hal xaafad oo ku taala bariga magaalada london boolisku waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ku aadan aqoonsiga qof saddexaad oo ka mid ahaa kuwii weeraray london dhammaadka toddobaadkii hore
dowladaha sacuudi arabiya masar baxrayn isutagga imaaraadka carabta yeman iyo jasiiradda meldevis ayaa xiriirka u jaray islamarkaana go'doomiyey dowladda qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada war laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo aan marmarsiyana loo haynin dalalkan ayaa u yeertay safiiradooda ka jooga qatar waxaa kale oo ay sheegeen in ay ka joojinayaan hawadooda iyo xuduudooda badda gaadiidka kala duwan ee dowladda qatar waxaa kaloo waxaa hadda socda dadaalo diblomaasiyadeed oo ay wadaan dalalka kuweyt iyo qatar oo la rabo ama la doonayo in arrinta lagu qaboojiyo
subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan mubaarak waxaad nagala socotaan v o a aan ku horeyno hal ruux ayaa ku geeriyooday shan kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib dagaal xalay ka dhacay degmada xeraale ee gobolka galguduud faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo kasoo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq iskahorimaadka oo u dhexeeyey maleeshiyaad hubaysan ayaa habeenkii xalay ahaa ka qarxay deegaanka xeraale oo u dhexeeya degmooyinka dhuusamareeb iyo cabuudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana wararka laga helaya xeraale ay sheegayaan in khasaare uu ka dhashay isku dhacaasi guddoomiyaha deegaanka xeraale bashiir daahir yuusuf oo v o a ee la hadashay ayaa ka waramaya dagaalka xeraale ka dhacay cidda uu dhex maray iyo khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay shan dhaawaca waan maqlay qof dhimashahana waa maqlay ha yeeshee xaaladda ayaa degan mana jiraan cid soo kale dhex gashay waxaana bashiir daahir guddoomiyaha xeraale uu sheegayaa in dhinacyadii ay weli isku hor fadhiyaan halkii ay ku dagaalameen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda somalilan ayaa isku shaandhayn lagu sameeyey kadib war-saxaafadeed xalay fiidkii laga soo saaray madaxtooyada somalilan mas-uuliyiinta qaarkood ayaa xilkii laga qaaday qaar kalena isbeddel ayaa lagu sameeyey halka kuwa cusubna la magacaabay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warkan ka soo diray hargeysa sida lagu sheegay war-saxaafadeeda ku seexeena agaasimaha saxaafadda madaxtooyada somalilan ahna kusimaha afhayeenka madaxweynaha naasir yuusuf daahir waxaa magacaabis iyo iskubeddel lagu sameeyey qaar ka mida golaha wasiirada waxaana lagu yidhi kadib markii madaxweynuhu ku qancay inay hanan karaan xilalkan loo magacaabay waxa uu madaxweynuhu go'aansaday in mudane mustafa faarax abraar laga bilaabo taariikhda maanta uu ahday wasiirka wasaaradda boosaaha ee isgaadhsiinta ee somalilan halka mudane xasan xuseen nuur geelle isna loo magacaabay inuu ahaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee somalilan waxaa sidoo kale war-saxaafadeedkaasi lagu magacaabay in mudane cabdilaahi awaadan raabi uu ahaaday wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga halka axmed cali baynax isna la sheegay inuu ahaanayo wasiiru dowlaha wasaaradda duulista hawada ee somalilan sidoo kale war-saxaafadeedkaasi waxaa lagu yidhi axmed aadan ismaaciil keyse oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda inuu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka halka mas-uulkii xilkaasi hayay kaysar cabdilaahi maxamedna oo isna loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda axmed xaashi cabdi oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada ayaa isna loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda halka cali axmed maxamed dhagoole oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyaddana isna loo bedelay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka madaxtooyada somalilan cabdiraxmaan axmed ismaaciil oo isna hore u ahaa wasiiru dowlihii wasaaradda macdinta iyo tamarta ayaa loo magacaabay inuu ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga halka mudane yuusuf cusmaan garas oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warshadaha isna loo magacaabay inuu ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda macdinta iyo tamarta war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu sameeyey magacaabidda agaasimayaal guud war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu sameeyey magacaabis guddoomiyeyaal iyo ku-xigeenada gobolada waxaanu madaxweynuhu war-saxaafadeedkaasi ku yidhi waxaan idinka mahad celinayaa muddada aynu wada shaqaynay xilalka qaranka ayay dabcigeeda tahay inay meerto noqoto oo kolba cid hanan karto loo dhiibo sidaasi darteed waxaan gartay in aan idinka qaaday xilalkii aad qaranka jamhuuriyadda somalilan u hayseen barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa mahadsanid barkad isla wararka somalilan ayaan ku jirnay waxaa waayadan dambe ka jiray degmada boorame ee gobolka owdal xanuunka shubanka bukaano ka badan soddon qof oo uu soo ritay xanuunkaasi ayaa la dhigay cusbitaalka boorame xaaladaha shubankaasi ayaa wariyaha v o eda ee gobolkaasi haashim sheekh cumar waxa uu ka wareystay isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka owdal doctor mustafa muumin muuse ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda shubanbiyoodka ee ka jira guud ahaan deegaanada gobolka owdal laga soo bilaabo soddonkii maarj ilaa maanta oo aan joogno bisha lixaad waxa asiibay ama na soo gaadhay oon ogaanay inuu shubumiyood jiro waxay gaadhayaan nambarkaasi ilaa siddeed boqol marka u eegno nambarkaasi waa inta gobolka oo dhan uu aafeeye weeyaan laakiin wakhti xaadirkan aan hadlayno inta taallo hosbitaalka regional forum hosbital waxa weeyaan waa nambar gaadhaya koob iyo afartan qof iyo number hosbitaalka kale allaale isaguna yaala kolkaa intaaan iminka hayno kaysaska ee gacanta lagu haya waa lix iyo lixdan kays lix iyo lixdankaa kays waa lix iyo lixdanka la baxnaaninayo laakiin numberkaa sideedda boqola intaa marka laga reebo inta kale waa intii la daaweeyey waa intii ka raysatay ama laga daaweeyey laga baxnaaniyey xanuunka shubanbiyoodka ee gobolka awd meelaha ka baxsan magaalada boorama ee dadka laga keenay dhulka miyiga gaar ahaan deegaamadan ku hareereysan magaalada boorama maxaa sababaas tirahdeen ee shubanka dhaliyey
horta markaan laba u kala qaadno boorama agagaarkeega iyo boorama wixii ka baxsan ayay kala yihiin boorama agagaarkeega meelaha ay ugu horreysay ee aan ka ogaanay ama ay ka yimaadeen kaysaskii ugu horreeyey waxay ahayd hayayaabe waa deegaan awna gaadhayn biyo nadiifa aana gaadhayn waa deegaan lahaa ballay ballaygaasay ka cabbayeen biyuhu nadiif ma ahayn waxyaabaha kale ay ku cabbayaan ama ay ku qaadanayaan iyaga laftirkooga nadaafadoodu aad bay u liidatay marka waan ka howlgalnay markii ugu horeysay bishii abril ayay ahayd si wanaagsan baan runtii looga howlgalay degme iyo gobolba alxamdulilah ilaahay uu nagu guuleeyey uu yaraaday maadaama xanuunkan lala xidhiidhiyo ou yahay xanuuna iska siisanaala nadaafad darrada ayaa ka kowan biyaha ay cabbayaan goobta ay ka cabbayaan iyo waxa ay ku qaadayaan ay ku cabbayaan intuba waa kuwa loo aaneeyo xanuunkani inay yihiin kuwa gudbinaya qofka qof iyo qofka laftarkiisaba xanuunka ku keenaya marka overloolka waxa weeyaan waa nadaafad darro iyo biyo nadiif aan ahayn oo dadkaasi ay cabbayaan ayaa sababay xanuunka xaaladda xabsiga maxaabiista ku jirta waxaa la sheegayaa in laba qof shuban loo keenay cusbitaalkan boorama taas iyada xaaladeeda maxaad warbixin naga siin kartaa xalay toole waxaana looga keenay laba kays oo maxaa yeelay xanuunkan uu soo ritay iminkana hosbitaalka lagu baxnaaninayaa waxaan u dirnay anagoo anaga laftarkaygu ka taxadiraynay inuu intaa faraha ka sii baxo in lasoo buufiyo oo dawooyinkii lagaga hortegayay loo geeyo waxaan u astaynay oon u qorshaynay in shaqaale caafimaad ay u joogaan iyagoo xalay toolena heeganka aan gelinay oo ay u joogaan alxamdulilah ilaa iminka waxa aan ka ognahay faraha kama bixin shaqaalihii ama dhibtii ka timid dee halkaasina shaqaaluhu waxa keliya gacanta ku hayaan waa laba qof welina maxaa yaday wax kaloo kasii badana loogama keenin
kaasina waxa uu ahaa isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka owdal doctor mustafe muumin muuse waxaana uu u waramayay wariyaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good
ramadaan wanaagsan iyo arooryo suubanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada beledweyne waxaa laga dareemayaa raadka ay abaarta ku reebtay dadka xoolodhaqatada ah dadka ku cayrtoobay abaarta ee degan magaalada ayay bisha ramadaan ugu dhalatay iyagoo aan haysanin wax ay ku afraan xuseen xasan dhaqane ayaa la hadlay qaar ka mida dadkaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray beledweyne
bisha ramadaan waxaa la tilmaamaa inay ka qarash badan tahay bilaha kale marka ay timaado dhinaca masaarifta qoysaska dhaqaalaha heysta ayaa waxa ay sameeyaan diyaargarow ka hor inta aanu bilaaban ramadaanka dadka danyarta ah iyo kuwa xoola dhaqatada ee abaartu ku ceyrtoobay ayaa waxaa soo wajaha culays ka badan bilaha kale bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa layidhaahaa jimaac cabdilla cali aan laydhahaa waxaan ka soo barakacay dhulka askor matoor korkiisa xoolaa iga dhammaadeen ilmo badanaa watay waxa lasoo haataaday intaan imaaday noolashaain aaday u liidataa dibaa jirtaa biliaadan isiis biliaadan rabaas rabaa afur ma haysanno bac ma haysanno busto ma haysanno cambuuladaas ninkii qaata soo gaarta ninkaay soo gaarin koombuuloo masige oo caana aan leenoo yaabaslaskayga cuna koob qaxoo qareerow ramalaanka aadaas nooguxunya wax kuma haysan ramalaan intii la cun jiriy in u dhow ma haysan cabdi cabdulaahi maxamuud waa aabe sagaal caruura ku haysta xerada barakacayaasha ee nasiib v o a ayuu u sheegay in culayska dhinaca nolosha uu haystay ramadaanka ka hor xaaladda ilaahay baa og siday tahay waa xaalad iska qalafsan shaqa male meel dhaqaalo wax naga soo galayaan male nin maalin soo hele nin soo qado nin soo quudo duurkaasa layska galaa nin hantidiisa kasoo dhammaata xoolihiisa ay kasoo dhammaadeen oo iska yimid mideeda kale ramadaanka afur male haddaba marka la eego diiniyan maxay tahay ahmiyadda ay leedahay bisha ramadaan waxaan su-aashaasi hordhigay sheekh cabdisalaan salaad axmed qadiibka masjidka alnuur ee magaalada beledweyne in bisha ramadaan ou dareemo qofka qaniga ah baahida qofka walaalkiis ah oo faqiirka ah hayso nabigu wuxuu ahay sal allahu caleyh wasalam xilliga oo ugu waxbixinta badan yahay xagga khayrka ayay ahayd bisha ramadaan ayuu nabiga sal alla aley wasalam aada wax u bixin jiray xadiidka aakhirkiisa waxaa kusii jirtay kaana ajwada bilkhayri min ariixi almursala nabiga sal alla aley wasalam dabaysha la diray xatee wuu ka deeqsinimo badnaa bisha ramadaan sidaas darteed dadka muslimiinta ee waxaan ku boorinayaa in ay dadka masaakiinta ah ka warhaayaan gaar ahaan bishan ramadaan ay wax u bixiyaan ay sadaqaystaan xaaladda magaalada beledweyne ayaa waxa ay ramadaankan tahay mid ka duwan sidai ay ahayd ramadaankii hore magaalada qayb ka mid ah waxaa ka socday dagaal beeleedyo dhanka kalena fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle taasoo ku qasabtay in kala bar dadkii magaalada ay guryahooda ka barakacaan xuseen xasan dhaqane v o a
dhinaca kalena waxaa weli socda dadaalada loogu gurmanayo dadkaasi ay abaaraha saameeyeen ee soomaaliya magaalada minneabolis waxaa heer gabagaba ah maraya diyaarinta lix milyan oo xidhmo oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaarta ku dhifatay soomaaliya cuntadan ayaa waxaa soo ururisay hay-ad lagu magacaabo quudii caruurteeda gaajaysan wariyaheenna maxamuud mascade ayaa la kulmay cabdirasaaq biixi iyo nimco axmed oo ka mid ah kumanaan ruux oo si mutadawacnimo ah uga qayb galay bacaynta iyo xirxiridda cuntada ugu horeyn nimco axmed ayuu weydiiyey in la wada diyaariyey cuntada lixda milyan ah iyo in kale
maya maanta waxaan bahkaraynay milyan insha allah laakiin inaan sii wadnaa rabnaa waa lasii paagareynaya maxaa la dhahay ummad badan ayaa kasoo qayb gashay maasha soomaali badan oo maasha allah ayaa isku imaaday ayaga dhan dhammaantood aad u mahadsan yihiin ummaddii kasoo qayb gashay oo cuntadaas paagaraysay waxaan rabaa inay weli ay yimaadaan meelo kaloo badan ayaa lagu qabanayaa inay isku yimaadaan oo ay paagareeyaan oo goolkeenna waa milyan insha allah inaan paagarayno milyan hadduu ilaa yiraado marka lixdii milyan hadda waxaa ka dhiman milyan iyo konton iyo shan baa tiri soomaa ha milyan iyo konton iyo shan baa ka dhiman insha allah waana sii wadayna hadduu ilaa yiraado waa tahay cabdisaaq biix ayaa sidun la joogay cabdisaaq dabcan soomaalidu gobolkan way waxaa la yidhahda waa gobolka ay ku badan tahay afartii maalin halkan maalin walba la imaanaya dadkii jooga ayaad ka mid ahayd bal iga warran dadka soomaaliyeed door intee la eg ayay ka qaateen in cunnadan la baceeyo ay luku yeeshaan walahi walaalow doorkii waa arrintaas horta waxay noqotay arrin rajo weynna gelisay oo ah soomaalinimadu inay nooshahay ayna xoog badan tahay weliba ay ku xoog badan tahay dhallinyarada soomaaliyeed gabdhayo wiilalba laakiin intaana taas sii gelin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka arrintan possible ka dhigay nimco hadda nala joogta iyo tiimkeeda lul cusmaan wiilashii kaleeto dadkii la shaqeeyey oo dhan ayaa muddo siddeed asbuuc ah arrintan waxaa la qabtaa sannado baa la diyaariyaa degdegaas baahida soomaaliya qabto horta ku soo dhameeyey annaguna roolkayaga shaqada wuxuu ahaa dadka inaan gaarsiino oo dad badan oo soomaaliyeed baa ka mid ahaa laakiin marna ma aanan filayn nambarka soo baxaya soomaaliyeed weliba dadka da'doodu ka yartahay soddon jir waxaana laga imaanayay dadka tuulooyinka qaarkood ay noo jiraan afar saac gobollada kale shan saac lix saac laba saac baa laga imaanayey oo waxaan rabnaa inaan u mahdi celinno dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada ah iyo dadka waaweynba ee degan oo wataana rochester st cloud savage maxaa la yidhahdaa fairbowl meel walbaa laga yimid taas annaga waxayna gelisay rajo laba shay meeshaan waa ka dhacday mar waxaa noo noqotay possible organisationkeena allaha iyo maamulka allaha noo daaye iyo dadka caawinayey waxaa noo noqotay inaanu shan milyan diyaarino oo raashin ah number one oo already hal milyan barxa mar lagu qaybiyey midda labaad waxaa kaleetoo taas la mid ah in aan dadka gobolka aan la deganayn aan tusnay dad xoog leh dad ayagana wax u qaban kara annagana ayagana wax qabsan kara dadka kalena diimaha kalena dhex geli kara oo dad islaama xirxiran oo xanaaqsan oo maaragtay xumaato on lagu sheega aan ahayne dad maaragtay xooggooda lala yaabay marka arrintaas aad iyo aad baanu rajo weyn maaragtay ee noo gelis waata ugu dambayntii nimco goormaad rajaynaysaan in cunnadan la bacaynayo oo hadda la yidhi soomaaliya lagu taageerayaa dadka soomaaliyeed la gaarsiiyo inkastoon ogahay in muddo fara badanna aad ka mid ahay dadkii cunnooyinka dirayay
waa mahadsantaa bowe maxal cuntadaanit insha allah sida ugu dhaqsaha badan marka la dhammeeyo ayaan iy darayna hadduu ilaah yiraahdo oo adii weyga soo socday dhammeeyaan annagana labada wiig ka baacdi insha allah waa darayna hadduu ilaah yiraahdo waana soo gaarsiinana ummadda dhan taamka ay geliyeen baalantiirkoodii lacagtooda ay falgareeyeen waa u soo gudbinayna insha allah facebook tviyada wax kasoo tusayna hadduu ilaah yiraahdo insha allah nakoo qaybinayna saab horeyba u tusnay hadduu ilaah yiraahdo kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdirasaaq biixi iyo nimco axmed oo ka mid ahaa kumanaan ruux oo si mutadawacnimo ah uga qayb galay bacaynta iyo xirxiridda malaayiin cunto ah oo la filayo in toddobaadyada soo aadan loo diro soomaaliya waxaana ay u waramayeen waryaheenna maxamuud mascade
sida aad idaacaddaba ku maqlayseen ilaa iyo lix waddan oo kale ah sacuudiga imaaraadka carabta baxrayn masar yemen iyo libiya ayaa xiriirka u jaray dowladda qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada waxaa durbabo bilowday dadaalla diblomaasiyadeed oo ay hormuud ka yihiin dalalka kuweyt iyo turkiga kuwaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadan taagan warbixintan waxaa qaahire goordhoweyd ka soo diray waryaheena xuseen saxnuuni warbaahinta dalkaasi kuweyt ayaa sheegtay amiirka dalkaasi sheekh sabax bin axmed inuu maanta gaarayo magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya si uu u dhexdhexaadiyo dowladaha sacuudiga ay horkacayso iyo dowladda qatar sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa dhinaceeda ka sheegtay in dib loo dhigay kelimad uu shacabka u jeedin lahaa amiirka dalkaasi sheekh tamiim bin xamed kadib markii ay soo baxeen dadaalka uu wado amiirka dalkaasi kuweyt xel erayaasha dalalka carabta ayaa rumaysan xiisadda u dhexaysa dalkaasi qatar iyo dowladaha khaliijka inay saameyn ay ku yeelan karto dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo weliba nolosha dadka u dhashay dalkaasi jacfar cabdilaahi xasan oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa sharaxaya saamaynta uu keeni karo xiriirka loo jaray xukuumadda dooxa saamaynta ugu weyn waxay ku yeelan kartaa isbahaysiga weynaa ee ladaalanka argagixisada oo ay ka wada tirsanayaan dalalka maraykanka iyo dalalka khaliijiyiinta oo xiriirka u jaray dalka qatar arrintaas ayaa saamaynta ugu weyn ku imaan kartaa dhinaca maraykanka cadaadis ayuu bilaabay oo ku cadaadinaya wadamadan khaliijka in arrintooda si hoose ay u dhammaystaan siyaasa lamid ah wadanka kuwait boqorto boqorkiisa ayaa maanta wuxuu imaanayaa wadanka sacuudiga si arrintaas uu ku bilaabo waawaan udhexaysa wadamadan sacuudiga uu hogaaminayo iyo wadanka qatar saamayn kale ugu weyn ayaa waxaa hadda laga soo sheegaya dhinaca nolosha ee dalka qatar maadaama wadanka qatar xuduudda keliga keliya ee dhulka uu la leeyahay wadanka sacuudiga oo wadanka sacuudiga waa wadanka ugu badan oo kala soo dega dhinaca bariiska iyo nolosha marka samadii cuntooyinka inta badan dadka waxay keen ahaan bay guryaha ugu xaraysteen caqabada weyn ayaa dhinacaas soo wajahaysaa maalintii shalay ayay ahayd markii lix dowladood oo carab ay xiriirka diblomaasiyadda ay u jareen dowladda qatar waxa ayna kala baxeen safiirada iyo diblomaasiyiinta ka jooga dalkaasi haddaba axmed maxamed bukhaari ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xiisadda keentay lix dowladood oo carab ah in ay xiriirka u jaraan dowladda qatar khilaafka u dhexeeya dowladda qatar iyo dowladaha khaliijka oo khilaaf muddo dheer soo jiita maayay qiyaastii waxaa la dhihi karaa wuxuu soo bilowday labada kun iyo kob iyo tobanka markii kacdoomada carabta ay bilowdeen qatar waxay si toos u taageerisay kacdoomadii ka dhacay dowladaha carabta shuxubtooda siba masar tunisia libiya yeman dowladaha khaliijka markaas waxay u arkeen inay khatar ku tahay kacdoomada carab ka bilowday mustaqbalkan ay khatar ku keeni doonto maadaama ay hogaaminayeen waxaa loo yaqaana jamaacada almuslimiin sidoo kale dowladda qatar waxay labada kun iyo kowdii bilowday inay nidaamkeedii bedesho boqol qofkii hore ayadoo la la jaanqaadaysa isbedelada dowladaha carabta ka ka dhacay taasoo ay soo dhoweynin dowladaha khaliijka qaar kamid ah isbedelka qatar ka dhacay akhiiran waxaa kicisay war loo tiiriyey inuu yiri amiirka qatar mar uu ciidamo u khudbadayna warkaasuu ku sheegay dowladda iiraan in loo aqoonsado awood mandiqada ka jirto lala goonina loola macaamilo qaar ka mid ah dowladaha khaliijka ayaa xiriirka u jaray xukuumadda dooxa muddo haatan laga joogo sidoo kale xiriirka dowladaha sacuudi arabiya iyo masar ay la lahaayeen dowladda qatar ayaa aad u xumaaday sannadii labada kun iyo saddex iyo tobankii kadib markii xukuumadda dooxa si weyn ay u taageertay madaxweynihii islaamiga ahaa ee maxamed mursi kaasoo dowladaha khaliijka kaalin weyn ay ka qaateen in xukunka laga tuuro mursi iyo ururka akhwaan muslimiinka waddankani masar xuseen saxnuuni v o a qahira aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena xuseen saxanuune dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a markaana waa xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan antony marsial oo weerarka kaga ciyaara kooxda kubadda cagta manchester united ayaa la sheegay in kooxda uu sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay inaanu ku qanacsaneen macalin jose moriinho lagana yaabo in ciyaaryahankan la iibiyo si kastaba wakiilka ciyaaryahankan warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahankani aanu meelna u socon wakiilka ciyaaryahankan filip lembole ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaanu wax damaca ciyaaryahanka kaga jirin inuu kooxda ka tago marshaal waxa uu haystaa laba sano oo dheeri ah qandaraaskiisa kooxda manchester mana jirto sabab uu ku tago haddii guddoomiyaha kooxda united uu isoo waco uu ii sheego in ciyaaryahankan uu doonayo inuu iibiyo markaa kadib waynu ka hadli karnaa arrintan ayuu yidhi wakiilka ciyaaryahan antony marsial xidigan ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda united inkastoo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ahaa mid aad u adag dhinaca kalena haddii aynu eegno wararka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda liverpool ayaa la sheegay in ay heshiis la gashay ciyaaryahan maxamed saalax oo ka tirsan kooxda rooma ee dalka talyaaniga una dhashay dalka masar ciyaaryahankan ayaa waxa ay kooxda liverpool iminka isku dayeysaa in ay heshiis la gaarto kooxdiisa maadaama heshiiska ay la gashay iminka ciyaaryahanka uu yahay midka shakhsiga ah ee ku saabsan mushaarkiisa kooxda roomaha ayaa la sheegay inay doonayso afartan milyan oo gelin ciyaaryahankan inay ku iibiso halka kooxda liverpoolna ay soo bandhigtay markii ugu horreysay siddeed labaatan milyan oo geni oo laga diiday si kastaba wararku waxay sheegayaan inay u badan tahay in labada koox ay isku raacaan ilaa soddon iyo shan milyan oo geni taasi oo noqon doonta lacagtii ugu badneed ee abid kooxda liverpool ay ciyaaryahan ku soo iibsato ugu dambeyntiina kooxda yuventus ayaa heshiis waxa ay la gaartay ciyaaryahanka goolhayaha ah ee kooxda arsenal jesni kaasi oo sanadkan amaah kula joogay kooxda rooma ee dalka talyaaniga heshiiskan ayaa la sheegay inuu ku kici doona lix iyo toban milyan oo yuuro waxaana ciyaaryahankan uu ku biirayaa naadiga difaacanaysa horyaalka haziri ala dalka talyaaniga si kastaba xidigan ayaa la rumaysan yahay in sanadka soo socda uu kursiga keedka ku jiri doono maadaama goolhayaha kooxda yuventus buffon uu sheegay in hal sano oo kale uu u harsan yahay islamarkaana ciyaaraha uu ka fadhiisan doono kadib koobka adduunka ee sanadka ka dhacaya dalka ruushka xubintii cayaarahana waa nageyntaas
mahadsaned axmed haatanna haddaan dhegaystayaasha xusuusinno qodobada warka caalamka ugu weyn booliska magaalada london ayaa soo bandhigay magacyada laba ka mid ah saddex ruux oo la sheegay inay geysteen weerarkii sabtidii lagu qaaday magaalada london kaasoo ay ku dhinteen toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan konton qof dowladda sacuudi arabiya waa dowladaha sacuudi arabiya masar baxrayn imaaraadka carabta yemen iyo jasiiradda maldevis ayaa xiriirka u jaray islamarkaana go-doomiyey dowladda qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada nuur mahadsanid caashaah oo nala socodsiinaysa qodobada wararka caalamka aanu idiin haynay saake kuwooda ugu doorka roona markaana aan ku yara nasanno qasiidadan nabi ammaanka
adiga raxmaan oo raxiim ah ramadaan kariim meel kastood naga maqlaysaan idaacadii saaka iyo caalamka iyo intaas aan kusoo gebagabaynaynaa waxaan mar kale kulmaynaa haddii aan laydmo saacaddu markay tahay kowda iyo barka duhurnimo inta ka horraysa aniga nuur xasan nuur bukhaari iyo bashiir abikir waxaan idin leenahay sidaas iyo ramadaan mubaarak shaydaankan ka reebaya naftan run u sheegay شيطانكان كريبيا جدكي نبيقان راني جدكي نبيقان راني ربي واديقنا نقرسي ربي واديقنا نقرسي الدنيا ذا ركتيريو raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayoo aad rumaysa weeye qofkii maanta rogow lagu raagi maayee ramadaanta soomo shaydaan ha raacina